munaasabad lagu dhiirigelinaya arday dhammaysatay laba kutaab oo kale ah saxiix muslim iyo saxiix bukhaari ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay munaasabadan culamo udiinka magaalada waalidiin ardayda kutubada loo soo xiray iyo bulshada qeybaheeda kala duwan sheekh cabdiraxmaan deeriye maamulaha madarasada alxaadiq ayaa ka waramaya ardayda qalinjibisay iyo waxyaabaha ay dhammeeyeen fadhigan iyo maxfalkan aadka u quruxda badan aynu ku takriiminayno arday da-yar ah oo xifdisay qur-aanka kariimka kadibna xifdisay axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam qayb ka mid ah weliba kutubta kuwooda ugu waaweyn ee loo yaqaano saxiixu albukhaari iyo saxiixu muslim barnaamijkaas oo ay soo qabanqaabisay mu'asasada alxaadiq lisunna alnabawiya oo ah mu'asaso isku taagtay ka shaqaynta iyo horumarinta sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam qaar ka mid culamudiinkii kasoo qayb gashay xiritaanka kutubadan ayaa ka sheekeeyay ahmiyadda ay leeyihiin iyagoo bogaadiyay ardayda qalinjabisay qaar kale arrintaa ma garanaysa ay xiisaynhayaan oo ay xafladda ka soo qayb galeen khayrka meeshaan ka socdo runtii aada iyo aad baan ugu faraxsannahay akhiiran waxaan u mahad celinaynaa wiilasheena yaryarka ah ee runtii iyagoo kuwa la da-da ammaanta waxa ay samaynayaan iyo waxay ku mashquulsan yihiin iyo brograamyadooda aan ka wada dheregsannahay doortay inay ka mid noqdaan xamalatu sunna waxaan rajaynaynaa ubadka soomaaliyeed ee aadka u yaryar ee la noolaa duruustaas aadka u wanaagsan muddadaas la xifdisiiyey ku dhaqmay waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaalaa in ay la sii noolaadaan ujeeddadii laga lahaana laga gaaro ayaguna ay ka gaaraan hadduu ilaahay idmo xifdiga iyo ahmiyaddu uu leeyahay culammadii ayaa hore noogu sheegtay mu-asasada alxaadi oo u taagan nooleynta sunnada nabi axmed sala allahu calayh wasalam maantan aan u fadhinno ardaydii xifdiyeen saxiix albukhaari wa saxiixi muslim ardayda baratay kutubadan ayaa ka qayb qaadan doona dadaallada lagu horumarinayo diinta islaamka